بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله ويصلي الضحى وأقلها ركعتان وأكملها ثمان وأكثرها اثنتا عشرة يسلم من كل ركعتين ووقتها من ارتفاع الشمس إلى الزوال قال ويصلي وحو تكنيا الضحى صلاة الضحى أيو تكنيا وعن كجرنا النوافل التطوعات صلاadaha taطawuca ayaan ku guda jirnaa wuxuu yidhi wayusallii wuxuu tukanayaa qofku adduxaa salaatu duxaa ayuu tukanayaa taطawucan wa aqaluhaa salaatu duxaa waxaa ugu yar ragcataani laba ragco wa akmaluhaa waxaa ugu kaamilsan amaanin sideed wa akharuhaa waxaa ugu badan itnata cashara laba-iyo toban ragco yusallimu waa salaamo noqsanayaa buu yidhi min kulli ragcatayni laba ragco kasta waa salaamo noqsanaya wa waqtuhaa ay waqtu duxaa salaatu duxaa waqtigeeda min irtifaaci shamsi waxa way laga bilaabo markay qoraxdu kor usoo dheeraato ila azawaal ilaa waqtiga zawaalka laga gaaro sheikhu raximah llahu tacaala faqaraadkan wuxuu uga hadlay salaatu duxaa salaatu duxaa waa sunna waxayna ka mid tahay sunnooyinka qaydan ee ku qaydan wakhti gaara waxayna ka mid tahay salaadihii nebigu sala allahu alay wasalam uu u dardaarmay abu hurayra radia allahu canh inuu barqo walba laba ragco oo salaatu duxaa uu tukado nebiga sala allahu calayhi wasalamna waa tukan jiray salaatu duxaa salaatu duxaa bimacnaa waa salaada barqada wakhtiga la tukado sheikhaa sheegi doona waa wakhtiga barqada waxaa ugu yar buu yidhi laba ragco inta ugu yar ee aada la imaan karto salaatu duxaa ragcaadka ugu yar tiradoodu waa labo wa akmaluhaa waxaana ugu kaamilsan amaanin sideed sideed ragco waa inta ugu kaamilsan wey ugu kaamilnimada badan waa sideed sideeddaasi waxaa u daliila xadiidu ummihaani radia allaahu canha markii nebiga calayhi salaatu wasalaam ay u timid caama alfatxi wa huwa yaqtasil nebigoo qubaysanaya sala allahu calayhi wasalam wa faatimatu tasturu ayadoo faatima radia allaahu canha ay asturayso macnaa nebiga ay asturaysa calayhi salaatu wasalaam arrin bay nebiga ugu tagtay sala allahu alay slam oo ku saabsanayd nin ay magan gelisay oo uu rabay cali bni abi aalib radia allaahu canhu inuu dilo nebiga calayhi salatu wasalaam wuxuu ku yidhi qad ajarnaa man ajarti yaa umma haani qofkaad magan gelisay annaguna waan magan gelinay buy waxaan magan gelinay cidda adigu magan gelisa macnaa la taaban maayo way waxay tidhi marka umma haani radia allaahu canha humma sallaa amaaniya rakcaat markuu nebigu soo qubaystay kadib calayhi salaatu wasalaam wuxuu tukaday sideed ragca ayuu tukaday wadaalika duxan wakhtigaasina wakhti barqaabay ahayd goor barqaabay ahayd rasuulka calayhi salatu wasalaam sideed ragca ayuu tukaday ahlulcilmiga qaar ka mid ah waxay yidhaahdeen sideeddaa ragco waa salaatu duxaa bacdu ulculamaana waxay yidhahdeen salaadaasi salaatulfatxi baa la yidhaahdaa oo salaatu duxaa ma ah oo salaatulfatxi waa maxay waxay yidhahdeen markii magaalo la furto ayaa lala imaanaya oo sunno ay tahabeena in lala yimaad qowlkan dambe waa daciif sida saxiixaana wuxuu nebigu tukaday sala allahu caleyh wasalam waa salaatu duxaa wakhti barqaabay ahayd sideed ragca ayuu tukaday nebigu caleyhi salaatu wasalaam xadiidkaasi fi saxiixuu ku jiraa xadiidkaasi marka wuxuu daliil u yahay sideed ragco qaala wa akharuhaa ay wa akharu salaati duxaa salaatu duxaa waxaa ugu badan itnata casharata laba iyo toban ragco ayaa ugu badan laba iyo toban ragco ayaa ugu badan buu yidhi sheikhu raximah ullah waxaa tusinaya ama u daliila laba-iyo tobankaa ragco ay deliishadeen culammada ay ka mid yihiin shaaficiyada ee qaba in laba-iyo toban ragco ay gaarayso salaatu duxaa tiradeeda waxay deliishadeen xadiid abi dar radia allahu canh ana الnabiya salى اllahu عalayhi wasalam qaala in صalayta الduxaa rakcatayni lam tuktab min alghaafiliin in صalayta الduxaa rakcatayni lam tuktab min alghaafiliin wain صalayta arbacan وإن صليت أربعا كنت من العابدين وإن صليت ستا لم يلحقك ذنب وإن صليت ثمانيا وإن صليت ثمانيا كتبت من القانتين وإن صليت اثنتي عشرة ركعة وإن صليت اثنتي عشرة ركعة بني لك بيت في الجنة بني لك بيت في الجنة هذا الحديث أخرجه البزار وابن حبان في الضعفاء أخرجه البزار وابن حبان في الضعفاء والأصبهاني في الترغيب والترهيب والأصبهاني في الترغيب والترهيب وفيه حسين بن عطاء بن يسار وفيه حسين ابن عطاء ابن يسار قال ابن أبي حاتم قال ابن أبي حاتم شيخ منكر الحديث قال ابن أبي حاتم شيخ منكر الحديث وهو قليل الحديث وهو قليل الحديث وما حدث به فمنكر وما حدث به فمنكر وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى من طريق آخر وفيه انقطاع وضعف وفيه انقطاع وضعف أما الضعف فمن إسماعيل ابن رافع أما الضعف فمن إسماعيل ابن رافع قال الذهبي في المغني قال الذهبي في المغني ضعفوه جدا ضعفوه جدا قال الدار القطني متروك قال الدار القطني متروك وأما الانقطاع وأما الانقطاع فبين إسماعيل بن عبيد الله فبين إسماعيل بن عبيد الله ابن أبي المهاجر وبين ابن عمر وبين ابن عمر xadiidu marka abi dar radia allaahu canhu wuxuu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam ama loo tiiriyey inuu nebigu yidhi xadiidka dabcan ma sugna wuxuu yidhi in sallayta duxaa ragcatayni haddaad salaada salaatu duxaa laba ragcad tukato lam tuktab min alghaafiliin ghaafiliinta lagugu dari maayo oo lagugu qori maayo inaad ghaafiliinta ka mid taha wa in sallayta arbacan haddaad afar tukatana kunta min alcaabidiina caabidiintaad ka mid taha wain sallayta sitan haddaad lix tukato lam yalxaqha dembun dembi ku haleeli maayo wain sallayta amaaniyan haddaad sideed tukato kutibta min alqaanitiina waxaa lagugu qorayaa kuwa caabidiinta ah min alqaanitiin waa aطaa'iciin waa kuwa ilaahay aطeeca subxaana wa tacaala ee cibaadada ilaahay u taagan wain sallayta haddaad tukato inatay casharata ragca laba-iyo toban ragco waa halkaa shaahidka haddaad laba-iyo toban tukato buniya laka beytun fi ljanna waxaa lagu dhisayaa jannada dhexdeeda ayaa guri lagaaga dhisayaa xadiidkan ayay sheegeen culamaau shaaficiya fii kutubi اlfiqhi inuu labaiyo tobanka deliil u yahay labaiyo tobanka ragco ee salaatu duxaa xadiidkaanay u deliishadeen xadiid abi dar xadiidkan marka akhrajahu اlbazaar wabnu xibaan fi اducafaa walasbahaaniyu fi اtarghiib waاtarhiib a'imadaasaa soo saareen waxaana sanadkiisa ku jira sanadka bazaar iyo ibni xibbaan iyo asbahaani sanadkooda waxaa ku jira wa fiihi xusein ibni caطaa ibni yasaar ninkaasaa ku jira qaala ibn abi xaatim alimaam ibn abi xaatim wuxuu yidhi shaykhun munkaru lxadiid ninkaa la yidhaha xusein waa nin odayahoo munkarulxadiida buu yidhi markii laga hadlayo alfaadaha jarxiga kuwa ugu sahlan waxaa ka mid ah lafdiga sheekh yacni sheekh hadda lagama wado sida hadda zamanadan loo isticmaalo hadda zaman sheekh waxaa loo isticmaalaa soo ma ahan qof markaa lagu ixtiraamayo ama lagu karaamaynayo laakiin ayaga sheekh xoogaa dacfiya tusinaysaa walidaalika wuxuu sii raaciyey waa munkaru lxadiid wa huwa qaliilu lxadiidi xadiidkiisuna waa yar yahay buu wax badan ma warin wamaa xadaa bihi waxa uu wariyana fa munkarun waa munkar wuxuu isku darsaday asoon axaadiid badnayn iyo intii yaradoo wariyo munkara waa nin xaalkiisu liita waayo wa akhrajahu lbayhaqiyu bayhaqina xadiidkan waa soo saaray alimaam albayhaqi fi sunani اlkubraa ayuu xadiidkan ku soo saaray ariiqa bayhaqi waa min ariiqin aakhar wa fiihi waxaa ku jira ariiqa bayhaqi inqiطaacun wa dacf inqiaac iyo dacfi labadaba waa ku jira ama dacfu amaa dacfigu fa min ismaaciil ibni raafic xaggiisuu ka ahaaday ninka la yidhaha ismaaciil ibni raafic xaggiisa ayuu dacfigu ka yimid qaala dahabiyu fi lmuqni dacafuuhu jiddan adahabi raximah اllah kitaabkiisa la yidhahdo almuqni wuxuu ku yidhi uu raawigan ugu tarjumeeyey ruwaadu ka mid yani raawigan ruwaadu u tarjumeeyey uu ka mid yahay wuxuu yidhi dacafuuhu jiddan dacafuuhu yo ula jeedaa oo daciifinaya culamaau lxadiid buu ka wadaa muxadisiintu way daciifiyeen ninkan jiddan aad iyo aaday u daciifiyeen nin dacfigiisu daran yaha wa qaala daaraqudniyu matruuk alimaamu daaraqudni wuxuu yidhi ninkaani waa nin laga tegey waa nin xadiidkiisa layskaga tegey wa ama alinqiaacu ama inqiaaca fa bayna ismaaciil ibni cubaydillaahi ibni abilmuhaajir wa bayna bni cumar inqiaacu wuxuu u dhexeeyaa ninka la yidhaha ismaaciil ibni cubaydillaahi bni abilmuhaajir iyo cabdullaahi bni cumar xadiidkan abu dar waxaa ka wariyey cabdullaahi bni cumar waa riwaayatu saxaabiy can saxaabiy waa saxaabi saxaabi ka warinaya laakiin cabdullaahi bni cumar iyo ismaaciil ibni cubaydillaah dhexdooda inqiaaca ku jira oo ismaaciil ibni cubaydillaah cabdullaahi bni cumar waxba kama warin meeshaasna inqiaaca ku jira laba cilo waa isku soo duubo xadiidkani xadiid sugan ma ah xadiidkan waa xadiid daciifa sidaa darteed salaatu duxaa ragacaadkeeda waxaa ugu badan sideed ragca ugu badan salaatu duxaa akaruhaa waa amaaniya ragacaadkeeda inta ugu badan sideed ragco waa laba-iyo tobankuma sugnaa wa waqtuhaa wuxuu yihi waqtigood salaatu duxaa min irtifaaci shamsi ila zawaal w laga bilaabo waqtiga qoraxdu kor u soo kacdo ilaa zawaalka laga gaarayo markuu leeyahay min irtifaaci shamsi wuxuu ula jeedaa waqtigii karaahada markii lasoo dhaafo qoraxdu markay soo baxdo mubaasharatan lama tukanayo maxaa yeele mubaasharatan in la tukado waa makruuh waxaa la rabaa qoraxdu inay soo dheeraato qadar intee la egay soo dheeraanaysaa qiida rumxin rumxi ama waran in la eg qadarkii inay qoraxdu kor u soo baxdo xoogaa ay soo dheeraato wakhtigaas markay qoraxdu ay gaarto ama heerka ay soo gaarto ay soo dheeraato laga bilaabo ilaa zawaalka laga gaarayo sheikh wuxuu leeyahay waqti duxaa wa waxayna salaatu duxaa ku sii fadli badan tahay wakhtiga qoraxdu ay soo kululaato salaatu alawaabiina xiina tarmudu alfisaal geela kubiisa yaryar markuu caga yacni lugaha ka gubanayo kuleelka jira awgeed wakhtigaasaa salaatu alawaabiin ah buu yidhi nebigu sala allahu alay slam kuwa toobadkeenka badan ilaah u noqoshada badan salaadooda waa wakhtigaas wakhtigaasay u fadli badan taha laakiin wakhtigeeda markay irtifaacu shamsi qoraxda kor usoo kacdo ilaa zawaal wakhtigeedu waa waa furan yahay laakiin shiikha markuu yidhi ilaa zawaal wax laga soo reebaya ma jiraan oo zawaal ka horeeya yaa wax zawaal ka horeeya ma jiraan wax zawaal ka horeeya waa jiraan intaan zawaal la gaarin ka hor ayaa waqti duxaa dhammaanaya sababtoo ah waqtulkaraaha jirta qoraxdu markay samada kala barkeeda taagan tahay intaan zawaalka la gaarin wax yar ka hor in la tukado salaad tatawuca ama salaad sunno ah waa makruuh awqaadda makruuha ayay kami awqaatulkaraaha bay ka mid taha laakiin waxay yidhahdaan culummadu waqtulkaraahahaas waa waqti aad u yar waqti aad u yar waa qoraxdu markay samada kala barkeeda istaagto waa waqtulkaraaha wax yar hadday iilato waa waqtu zawaal waa waqtiga salaada duhur waa marka ilaa waqtigaas karaahada laga gaarayo qofku waa salaatu duxaa waa la imaan karaa qaala raximah llah wa kullu naflin mu'aqatin sunno kasta oo waqti leh sunno kasta oo waqtiyaysan kalciidi sida salaada ciid waduxa iyo salaatu duxaa waalwitri iyo witriga warawaatib alfaraa'idi iyo waajibaadka rawaatibtooda idaa faata haddii uu dhaafo hadduu tago nudiba waxaa la sunneeyaa qadaa'uhu soo qallayntiisa abadan weliga macnaha mar walba waa kuu bannaanta salaad walba oo sunno ah oo waqtiyaysan hadday ku dhaafto waa la soo qallaynaya shiiku halkan salaatulciid waa ku dare sunnooyinka jamaacada leh markuu ka soo hadlayana salaatulciid waa ku daray salaatulciid ma waajiba mase waa sunna waa mas'ala khilaafiya bayna alculamaa laakiin sida saxiixa salaada ciida waajib waaye hadda ka horna dhowr mar waa soo marnay salaada ciiddu waa waajib kama mid aha salaadaha sunnooyinka laakiin cala almadhab sunnooyinkay ka mid taha shaaficiyadu waxay qabaan salaatulciid inay sunno taha sida saxiixaana sunno ma ah waa waajib nudiba qadaa'uhu waxaa la sunneeyaa in la soo qalleeyo abadan waana miduu nebigu sameeyey calayhi salaatu wasalaam markii ay raatibatu duhri dhaaftay wuxuu soo qalleeyey bacda alcasri salaada casr kadib lxadiidi umi salma radi allahu canha wain fucila haddii la sameeyo buu yidhi licaaridin wain fucila salaada sunnadaa haddii la sameeyo lala yimaado loola yimaado licaaridin caarid dartii wax soo dariya awgeed sunno joogtaa ma ah waa sunno wax soo dariya awgeed loola imaanayo kalkusuufi sida salaatulkusuuf oo kale walistisqaa iyo salaatulistisqaa wataxiyati iyo taxiyat lmasjid wاlاstikhاaraةi iyo salaaة الاstikhاarة salaadahaas oo kale wey haddii marka loo sameeyo licaaridin sida salaadahaas oo kale lam yuqda hadday tagto lama soo qalaynayo sheikha wuxuu leeyahay salaadaha sunnooyinka ee mu'aqadka ahee wakhtigu u go-an yahay haddii ay tagaan oo wakhtigoodu ay dhaafaan waa la soo qalaynayaa in la soo qalleeyaahi sunno waa laakiin haddii salaadaha sunnadaahi ay yihiin kuwa aan wakhti gaara lahayn bal loo sameeyo licaaridin arrin soo darriyey ama yani soo kordhay awgii loo sameeyo sida kusuufka oo kale kusuufka licaaridin baa loo sameeyaa sooma salaad mar walba la sameeyo ma ah caaridkaasi waa maxay waa kusuufu shamsi waalqamar qoraxdii baa madoobaatay waa caarid waa la tukanayaa haddii marka qofka uusan tukan salaatulkusuuf oo markii laga baxo oo qoraxdu ay faydmato ama dayixii uu faydmo kadib uu yidhaahdo waa tukanaya oo haddaan soo baraarugay waxaa la leeyahay salaadaani qadaa ma laha wakhtigeediina waa la dhaafay caarid bay u timid caaridkiina waa zuulay lasoo qalayn maayo istisqaaguna waa la midoo waa roob dalabkii taxiyat اlmasjid kadalika taxiyat lmasjidna wuxuu leeya waa sidoo kale si gooni uga hadli doona taxiyat lmasjid asaa keenaya wاlاstikhaara iyo salaat اlistikhaara salaada khayrka iyo wanaagga ilaahay lagu weydiisanayo waa laba ragco oo qofka markuu arrin doonayo khayrkeedna ay ku jirto ama laba arrin ay u kala raajix noqon waayaan labadaas arrin oo siman ama mubaaxa wuxuu ku kala rajaxayaa bilistikhaara waa istikhaaraysanayaa ducaa listikhaara duca la yihahdaa jirta oo in badan aad soo aragteen laba ragcuu tukanayaa salaat listikhaara waxay u timaadaa licaaridin ayadana salaadahaasoo dhan lam yuqda lama soo qaleeyo wannaflu fi leyli muta'akadun wain qalla wuxuu yidhi wannaflu tatawuca fi leyli habeenka dhexdii la tukanaya muta'akadun waa mid la adkeeya wain qalla haba yaraaday salaatuleylkii buu ula jeedaa wannaflu lmutlaqu sunnada mudlaqa ah fi leyli habeenkii la tukanaya dhexdii afdalu waxay ka fadli badan tahay min almutlaqi sunnada mudlaqa ah ama nafyiga mudlaqa ah fi nahaari maalinkii la tukanayo maalinkii in la sunnaystay habeen in la sunnaysto habeenkiibaa fadli badan buu leeyahy wa afdaluhu habeenkana waxaa ugu fadli badan السدس الرابع سدس كأفراد والخامس إيه متك الشناد إن قسمه هدو هبينك أقيبيو أسداسا سدسي هدو هبينك أقيبيو سدس معناه هدو لحميراد ميلوا هبينك هدي لحميراد عاد أقيبيسو وقتك أقو فضل بضان إن صلاة الليل كلا تكدا إيه تطوعاتك شيخ وحو ليه سدس كأفراد إيه متك الشناد suduska afaraad iyo midka shanaad maxaa yeelay suduska u dambeeya wayanaamu sudusahu nabiga calayi slat slam habeenka suduskiisa waa seexan jire xaydkaasay cuskadeen sidaa darteed markuu lix u qaybiyo wuxuu seexanayaa qaybaha hore suduska koowaad iyo midka labaad iyo midka saddexaad waxaana afdala inuu tukado asudus araabic walkhaamis maxaa dhiman markaa oo habeenka ka dhiman hal sudusaa dhiman halkaa sudusna wa yanaamu sudusahu in qasamahu asdaasan hadduu lix u qaybiyo we fain qasamahu hadduu u qaybiyo nisfayni laba qaybood habeenka hadduu laba keliya ka dhigo fa afdaluhu alakhiir waxaa fadli badan qaybta dambe haddii habeenka laba loo qaybiyo annisfu alakhiiraa fadli badan ow alaaan ama hadduu saddex u qaybiyo falawsatu midka dhexe ayaa fadli badan habeenkii hadduu saddex u qaybiyo ou ka dhiga qayb koowaad iyo qayb dhexe iyo qayb dambe shiikha wuxuu leeyahay falawsatu midka dhexea fadli badan culammada qaarna waxay leeyihiin falakhiiru kan dambaa fadli badan maxaa yeele nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu noo sheegay allah subxaana wa tacaala inuu soo degayo fi thuluth alakhiir min alleyl habeenka gelinkiisa dambe saddex markii loo qaybiyey qaybtiisa u dambaysa waa waqti nusuuli ilaahi waana waqtiga ducada la ajiibo culamada qaar marka waxay leeyiin waxaa fadli badan athuluth alakhiir saasaana saxiix yacni raajixsan oo qowlka sawaabka ah haddii habeenka saddex loo qaybiyo kan ugu dambeeya ayaa ugu fadli badan wayukrahu waxaa la karaahiyeystaa buu yihi qiyaamu kulli leyli habeenkii oo dhan in la taagnaado daa'iman xaalu yahay mid daa'ima yacni mar walba in habeenkii o dhan la taagnaado waa makruuh maxaa yeele waxaa ku jira mashaqo ayaa ku sugan waa takliifu maa laa yutaaq qofka hadduu habeen awoodo laba habeen awoodo marka dambe waa daalayaa mah calaykum bima tutiiquun fa ina allaha laa yamalu xataa tamaluu nebiga calayh salatu salaam wuxuu yidhi calaykum bima tutiiquun laazima waxaad awoodaan waxaad awoodi kartaan sameeya ha isku kallifina waxaadan awoodi karina xadiidu anas radia allaahu canhu saddexdii saxaabi ou mid yidhi amaa ana fa aquumu leyla walaa anaam aniga habeenkao dhan waa taagnaanayaa mana seexanayo mid uu yidhaahday fa asuumu walaa uftir waan soomayaahoo ma afurayo mid saddexaadna yidhi laa atasawaju nnisaa dumar guursan maayo kuwaasoo dhan nebiga calayi slat slam waa ku inkiray wuxuu yidhi amaa ana فأقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني aniga waan istaagayaa waana seexanayaa habeenkii wakti ka mida waan tukanayaa wakti ka midana waan seexanayaa waan soomayaa waana afurayaa marna soon tatawucan la imaanayaa maalmaha qaarna waan soomayaa wa atasawaju nisaa'a dumarkana waan guursanayaa faman raqiba can sunnatii ninkii sunnadayda naca falaysa minii aniga igama mid ahaan buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam dariiqaygu waa dariiqaas qofkii dariiqayga naca igama tirsana haddii meeshaasi taqwo kula gashood isleedahay alla kacabsigaa kugu badanayana atqa annaas waa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam dadka waxaa ugu taqwo badan nebiga calayhi salaatu wasalaam hadigiisa iyo dariiqadiisuna sidaasuu ah marka sax maaha inaad tidhahda habeenkii oo dhan waa taagnaanayaa oo ma seexanayo waa min atanatuci fi ddiin nebiga calayhi salatu wasalaam wuxuu yidhahdaa halaka almutanaicuun halaka almutanaicuun halaka almutanaaطicuun saddex jeer kuwa wax isku adkeeya ee quluwiga sameeya way halaagsameen buu yidhi nebigu salى اllahu alيه wasalam diintaani diin wasada wey alqasda alqasda tabluqu dhexdhexaysta buu yidhi nebig alay slat slam ujeeddadiina waad gaaraysaa wayundabu waxaa la sunneeyaa buu yidhi iftitaaxu tahajudi tahajudka in lagu furfurto biragcatayni khafiifatayni laba ragco oo fudfuduud wayanwi tahajuda wuxuu niyeysanayaa tahajudka cinda nowmihi markuu seexanayo agteed hadduu rabo inuu soo kaco wuxuu niyeysanayaa markuu seexanayo walaa yactaadu minhu mana ka caado dhiganayo minhu ay min atahajud ilaa maa yumkinuhu dawaamu calayhi ilaa wixii u suuragala inuu daa'imo bilaa dararin dhibaato la'aan waa sida fiican wey atahajud saan hore u sheegnaba waa alqiyaamu bacda annowm walistiraaxa qofka markuu seexdo ee uu soo kaco ou salaada rabo inuu tukado salaatuleyl tahajud baa la yidhaahdaa laakiin qofka asoo seexan hadduu hadduu tukanayo tahajud lama yidhaahdo fiidka hore hadduu tukanayo maalan bacda alcishaa salaatuleyl uu tukanayo tahajud lama yidhaahdo tahajudka waa bacda annowm qofka inuu soo kaco hurdada gadaasheed haddii marka uu rabo inuu salaatuleyl tukado gelinka dambe waa inuu gelinka hore seexdo marka uu seexanayo wuxuu niyeysanayaa inuu gelinka dambe soo kacay niyadaas waxay ka saacidaysaa inuu ku talagalo istaagga ama yani soo kicidda uu soo kacayo mana ka caado dhiganayo ilaa maa yumkinuhu dawaamu calayhi qofka asaa naftiisa yaqaan intuu isleeyahay waa daa'imi kartaa ayuu ka caado dhiganayaa intaasuu ilaalinayaa laakiin hadduu yidhaahdo habeen waxaan tukanayaa kow iyo toban ragco oo mid walba qiraa'adeedu intaasi intaa la egta oo xamaasadda habeenka koowaad qaado habeenka dambena uu yidhahdo maya kow iyo toban ma wadi karee waxaan kusoo gebagabaynayaa ama isku soo aruurinayaa sagaal kadib uu yidhahdo maya toddobo shan mar markadana waa sii daciifayaa soo ma in aad ka bixi kartood awoodi kartid daa'im axabu alacmaali ila allaahi adwamuhu wa in qalla acmaal ilaahay xaggii waxaa loogu jacayl badan yahay midda la daa'imo oo loo daa'imid badan yahay haba yaraato wax yaroo la daa'imo ayaa waxay ka khayr badan tahay wax badan oo marna lala imaanayo marna laga tegayo wa yusallimu waa salaamo noqsanayaa buu yidhi min kulli ragcatayni laba ragcoo kasta salaatuleylka markuu tukanaya markuu laba ragca tukadaba waa salaamo noqsanaya salaatuleyli matnaa matnaa wey fain jamaca hadduu jamciyo ragacaatin ragcooyin bitasliimatin hal salaamo noqse hadduu ku jamciyo ow tatawaca ama uu ku sunnaystaba biragcatin hal ragco jaaza waa bannaantah hadduu dhowr ragca inta tukado hal tashahud u yeelo oo hal mar salaamo noqsadona waa bannaan tahay hadduu hal ragco uu tukado halkaa ragcana uu salaamo noqsadona waa u bannaan tahay halkaa ragco waxay noqonaysaa witri waay walahu waxaa u bannaa wuxuu leeyahay buu yidhi atashahudu fii kulli ragcatayn laba ragcoo kasta inuu tashahud la yimaadana waa u bannaanta ow alaain ama saddex kastoo saddex ragcoo kasta inuu tashahud la yimaado ilaan witriga saddexda ragco mar waxaa bannaan soomaha la xidhiirinayoon soo marnay tan ugu dambeeda tashahud lala yimaad ow arbacin ama afarti ragcaba inuu tashahud la yimaad wa in kaurat tashahudaatu tashahudaadku haba bataane wey tashahudaadka hadday doonaan ha bataan walahu waxaa kalou leeyaho u bannaan an yaktasira inuu ku gaabsado calaa tashahudin waaxidin hal tashahud fi lakhiirati ragcada u dambaysa walaa yajuusu ma bannaana fii kulli ragcatin waxaan bannaanayn waa maxa walaa yajuusu tashahudu tashahudku ma bannaana fii kulli ragcatin ragco walba salaad qaabkaasa lama suuraddeeda lama haya bay yidhaahdeen culummadu ama ha noqoto salaad farada ama salaad tadawuc ahe salaad la leeyahay ragco walbaahi tashahudaa lala imaana oo markuu qofka tashahud la yimaad haddana ragco kale uu tukanayaa tashahud uu la imaanaya mid kale uu tukanaya tashahud lama jirto suuraddaas sidaa darteed ma bannaana tashahudka fii kulli ragca wa in idaa nawaa hadduu niyeysto cadadan tira hadduu niyeysto falahu ziyaadatu wuxuu leeyahay inuu ziyaadiyo wanaqsu iyo inuu nuqsaamiyo labadaba waa leeyahay waxyaabahaasoo dhan waxay ku dhawoobayaan hadday salaatuleylku tiro mucayana iyo xad mucayana aysan lahayn laakiin maxaan soo marnay salaatuleyl iyo salaatu taraawiix xagga cadadka waa iskaga mid farqi ma u dhexeeya salaatuleyl iyo salaatu taraawiix taraawiixdu waxay gaar ku tahay fii ramadaan farqiga u dhexeeya waa magaca ataraawiix waa salaatuleylka ramadaan la tukadaa taraawiix la yidhaahda hayru ramadaan salaada la tukanayana maxaa la yidhaahdaa salaatuleyl baa la yidhahdaa oo taraawiix lama yidhaahdo laakiin markii dhan kale laga fiiriyo kulligood waa salaatuleyl salaatuleyl nebiga calayi slat slam tiro xadaysan ma u lahayd tiro xadaysan bay u lahayd oo waxay ahayd kow iyo toban ragco wuxuu yidhi waidaa nawaa cadadan hadduu tiro niyeysto falahu ziyaadatu wuxuu leeyahay inuu tiradii ziyaadiyo wanaqsu iyo inuu wax ka dhimo bishardi laakiin waxaa shardiya buu yidhi an yugayira niyata niyada inuu bedelo qablahumaa ay qabla ziyaadati wanaqs intuusan ziyaadada la imaan iyo intuusan nuqsaanta la imaanin ka hor inuu niyada bedelo waay falow nawaa hadduu niyeysta buu yidhi arbacan afar ragco fa sallama uu salaamo noqsado min ragcatayni laba ragca hadduu ku salaamo noqsado biniyati naqsi asagoo markaas niyeysan inuu afarti ka nuqsaamiyo jaaza waa u bannaanta ninkan marka hore u istaagayay wuxuu niyeystay afar ragco markuu afar u istaagay ayuu kadib wuxuu niyadiibu bedelay wuxuu u bedelay inuu nuqsaamiyo afartan afar haddii lasoo nuqsaamiyo meeqay noqonaysaa laba ragcay noqonaysaa labuu tukaday waa salaamo noqsaday intaasuu ku ekaystay jaaza waa bannaanta ow bilaa niyatin laakiin hadduu laba afar ragca hadduu niyeysto kadibna laba ragca uu ku salaamo noqsado ku ekaysto asoo niyeysanin inuu wax nuqsaaminayo bilaa niyatin saasa ula jeedaa camdan si bareera hadduu u nuqsaamiyo asoo niyeysan batalat labadii ragcay hore waa buraysaa buy ow sahwan ama sahwi ahaan haddii uu u soo gaabiyo ma niyeysan laakiin sahwi bay ka tahay camdi kama ahan atama arbacan afar ragca ayuu dhammaystirayaa wasajada lisahwi sujuudu sahwina waa u sujuudayaa mar walba wuxuu leeyahay waxa uu niyeystay ayuu ku soconayaa hadduu rabo niyadaasi inuu bedelana waxaa laga rabaa intuusan siyaadada ama naqsiga la imaanin ka hor inuu niyadii wax ka bedelo wayundabu waxaa loo sunneeyaa liman dakhala almasjida qofkii masaajidka gala an yusalliya ragcatayni inuu laba ragca tukado taxiyatahu ay taxiyata almasjid masaajidka taxiyadiisi inuu tukado taxiyat lmasjid waawaa tasmiyat lfuqahaa waa magaca ay fuqahadu u bixiyeen labadaa ragco wa ilaa nebigu calayh isalaatu wasalaam taxiyat lmasjid kuma magacaabin wuxuu yidhi uu nebigu calayh isalaatu wasalaam idaa dakhala axadukum almasjida falaa yajlis xataa yusalliya ragcatayn axadkiin hadduu masaajidka galo falaa yajlis yuusan fadhiisan xataa yusalliya ragcatayni ilaa laba ragca uu tukado labadaas ragcee xadiidka lagu sheegay fuqahadu waxay ku magacaabeen in la yidhaahdo taxiyatulmasjid wuxuu yidhi marka waxaa la sunneeyaa qofkii masaajidka gelaya an yusalliya ragcatayn sunno miya mase waa waajib taxiyatulmasjid culummadu waa isku khilaafeen culummadu waa isku khilaafeen shaaficiyadu waxay qabaan sida hadda shiiku noo sheegay waana madhabuljumhuur inay taxiyatulmasjid ay sunno tahay bacdu ahlilcilmina waxay yidhaahdeen taxiyatulmasjid sunno ma ahe waa waajib axaadiidta markaad fiidhisana waxay tusinaysaa oy xoojinaysaa qowlka dhahaya waa waajib maxaa yeeley falaa yejlis waa nahyi alaslu fi nahyina waa maxay waa taxriim xadiidu jaabir nebiga calayh isalaat wasalaam markuu arkay nin masjidka soo galay yowma aljumuca isagoo khudbaynaya wuxuu amray nebigu calayh isalaatu wasalaam ninkii waa fadhiistay nebigu wuxuu yidhi yaa fulaan asallayta ragcatayn qaala laa qaala qum farkac ragcatayn istaag buu yidhi laba ragcato ninkii fadhiistay nebigu dib uu u istaajiyey sala allahu caleyh wasalam khudbadii waa gooyey uu nebigu waday calayhi salatu wasalaam hakadu ayuu geliyey wuxuu arrintaas u samaynayo ma ahan inuu sunno keliya ka tegaye waa arrin laasimoo laga rabay inuu ninkaa ka tegay nebigu calayhi salatu wasalaam dib buu u kiciyey labadii ragcana dib ayuu kala yimi kulamaa dakhala mar walba uu galo taxiyatulmasjid ayuu tukanayaa buuli wain kahura dukhuuluhu geliddiisu haba badato fii saacatin hal saacad dhexdeed hal saac dhexdeed gelitaankiisu hadduu rabo ha bato dadka qaara waxay leeyihiin oo haddaan maalan biyo soo cabo mar labaad miyaan taxiyatulmasjid tukanaya haddaan weyse qaadka aado taxiyatulmasjid miyaa tukanaya haa mar walbood baxdood soo gasho taxiyatulmasjidaad tukanaysaa haddaad bannaanka tagto candhuuf soo tufto soo noqoto waa inaad taxiyatulmasjid tukato maxaa yeeley hadalka nebiga alay slat slam waa caam idaa dakhala axadukum اlmasjid ma soo gashay horta mase maadan soo gelin waa soo gashay soo geliddu ha dheeraato ama ha fog yani ha dhowaato nebigu nooma kala qaadin sala اllahu alayه wasalam axadkiin hadduu masaajidka soo galo falaa yejlis iyousan fadhiisan haddaad masjidka ka baxdo ood ku soo noqoto bixidaada iyo soo noqodkaaga ama shan daqiiqa ha u dhexayso ama tobani ha u dhexayso ama hal saac ha u dhexayso ama maalin ha u dhexeeyo haddaad mar soo noqoto falaa yejlis xataa yusalliya ragcatayn sheekh wuxuu leey marka wain kahura dukhuuluhu fii saacatin soo geliddiisu haba badato saacad dhexdeed dhowr marba saacad dhexdeed ha soo noqnoqdee hadduu soo galo waa inuu la yimaado wa tafuutu taxiyat lmasjidna waxay ku dhaafaysaa buu yidhi bilqucuudi fadhiga sababtiiyay ku dhaafaysaa wakhtigeedu ka hadlayaa haddaad fadhiisato wakhtigeedu waa tegay buu yidhi hadalkaas waxaa ka hor imaanaya hadalkii nebiga calayhi salaatu wasalaam ninkii fadhiistay uu yidhi dib u kac haddii ninkaasi taxiyatulmasjid wakhtigeedii dhaafay sunnana uu ka tegey muxuu nebigu u kiciyey sala allahu alay wasalam sunno wakhtigeedii dhaaftay ilaa wakhtigeedu wuxuu ku dhaafay bilqucuud sooma ninkan waa fadhiistay inuu nebigu marka calayhi salaatu wasalaam fadhiga uga harin waxay deliil u tahay inaan wakhtigii ka dhicine hadduu soo xasuusto maalan waa ilaabay waa fadhiistay wuxuu soo xasuustay inuusan taxiyatulmasjid la imaan waa istaagaya waana la imaanaya ma dhahayo waa idhaaftay walow nawaa ragcatayni hadduu laba ragco niyeysto mutlaqan mutlaqan muxuu ula jeedaa tatawucun salaad ma aragtay mucayana ma aha laba ragco hadduu niyeysto oo mutlaqa tatawuc mutlaqa oo waxba aan ku xirnayn horaan usoo marna soo maahan sunanta inay u qaybsanto mulaqa iyo muqayada laba ragco mulaqa ayuu niyeystay inuuna iska sunnaystow niyeystay mulaqa sidaasaa loola jeedaa aw manduuratan ama laba ragco oo wuxuu niyeystay la nadray xaalay tahay mid la nadray aw raatibatan ama xaalay tahay mid raatiba ayuu niyeystay aw fariidatan faqad ama fariido keliya ayuu niyeystay aw ilfarda wataxiyata ama wuxuu niyeystay fardigii iyo taxiyadii labadaba xasalaa labadoodaba waa xasilayaan buy hadduu niyeysto sunna mutlaqa laba ragca markuu tukanaya ayuu wuxuu u niyeystay sunna mutlaqa sunno mutlaqaana way uga xasilaysaa taxiyatulmasjidna way uga xasilaysaa hadduu niyeysto laba ragcoo nadara hore wuxuu u nadray inuu ilaahay subxaana wa tacaala laba ragca u tukanayo haddii ilaahay waxaye waxaa uu siiyo waxbuu ilaahay weydiistay hadduu ilaahay siiyana wuxuu ballan qaaday inuu laba ragca tukanayo labada ragco waa lagu leeyahay soo maa masaajidkii buu yimid labada ragco ee uu nadray ayuu tukaday taxiyatulmasjid ma ka dhacaysaa way ka dhacaysaa xasalaaw nadarkiina waa xasilayaa taxiyatulmasjidna waa xasilaysaa ama maalan duhuruu tukaday markuu salaaddii duhur tukado musqushi aaday waa tusaale musqushuu tegay waa soo weyse qaatay waa soo noqday wuxuu niyeystay inuu labadii ragcee raatibatu duhri ee bacdiyada ahayd la yimaad ninkaa masaajidkuu soo gala soo maha bannaankuu ka yimid markaanoo kale taxiyatulmasjidaa la rabay wuxuu niyeystay raatibatu duhri inuu la imaanayo ma ka dhacaysaa taxiyatulmasjid waa ka dhacaysaa raatibadii duhurka iyo taxiyatulmasjid labadaba way u xasilaysaa ama waa soo daahay salaaddii subax ama jamaacadoo ku jirto u yimid salaad farada way oo fariidatan faqad markuu leeyahay salaatulfajri waa laba ragca soo maah masaajidkii buu soo galay salaatulfajri ayuu niyeystay waa tukaday taxiyatulmasjidna waa ka dhacaysaa aw ilfarda wataxiya ama wuxuu niyeystay faradkii iyo taxiyatulmasjid labadaba kulligood way xasilayaan calaa kulli masaladan waxay culammadu u yaqaanaan altadaakhul bayna alcibaadaat cibaadaad isdhexgalaya waay waa cibaadaad isdhexgalay altadaakhul bayna alcibaadaat cibaadaadkaasi waa sunna iyo sunna mararka qaarna waa fardi iyo sunna waa ishoosgalayaan ninkii maalan niyeystay taxiya raatibatu adduhri markuu labadii ragcee raatibatu duhri tukado taxiyatulmasjidna waa ku hoos jirtaa markuu fardigii tukado taxiyatulmasjid waa ku hoos jirtaa laakiin hadduu tukanayo wetrigii masaajidka bannaankiisuu ka yimid masjidkuu soo galay wuxuu rabaa inuu witri tukado bacda alcishaa wuxuuna rabaa witriga uu tukanayo inuu hal ragca ka dhigo witriga ragca ugu yaraa la yidhi sooma taxiyatulmasjid maka ma ka kaafinaysaa yaa kama kaafinayso maxaa yeele waxa taxiyatulmasjid kaa kaafinaya meeqa ugu yar laba ragca ugu yar waidaa dakhala alimaamu hadduu imaamku gala dheh fi lmaktuubati salaaddii faradka ahayd dhexdeed ow sharaca almu'adinu ama mu'adinka uu guda galo fi liqaamati aqinka hadduu guda galo kuriha waxaa la karaahiyaystaa buu yidhi iftitaaxu kulli naflin sunno kasta in la bilaabo waa makruuh buu yidhi waqtigaas altaxiyati waarawaatibi wagayriha taxiyat almasjid iyo rawaatib iyo kayrkood waa makruuh in la bilaabo waqtigaa idaa uqiimat asalaatu falaa salaata ila almaktuuba xadiidkaasuu ku qotomaa mas'aladan sheikhu uu sheegay raximah ullah hadduu imaamku salaadda guda galo salaaddii faradka ahayd ayuu xirtay imaamkii ama imaamkii salaadda ma xiran weli laakiin mu'adinkiibaa wuxuu guda galay fi liqaama aqinkiibuu guda galay waxaa makruuha sheikhu hadda makruuha uu ka cabiray culamada qaarna waxay leeyiin ma bannaano xaaraam waaye inaad bilowdo salaad sunno ah oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay haddii salaadda la aqimo idaa uqiimat asalaa haddii salaada la aqimo falaa salaata ila almaktuuba salaadi ma jirto ilaa midda faradkee loo aqimay mooyaane salaad kale ma jirto sax maaha marka inaad waqtigaa salaad bilowdo laakiin hal mid inaan si fiican ugu fiirin sanno waayo sheikhu wuxuu ka cabiray kuriha iftitaaxu kulli naflin buu muusan dhihin kuriha tanaful ma dhihin kelimadda iftitaax wax miyay noo faa'iidaynaysaa waxbay noo faa'iidaynaysaa waxa inoo faa'iidaynaysaa waxaa waaye haddii qofkaani salaadda sunnada markii hore uu ku dhex jiray masaajidkii baa soo gashay ayadoon salaaddii la aqimin waad xiratay si aad taxiyatulmasjid u tukato ama raatibo hore kaaga tagtay aada u soo qallayso markaad salaaddii xiratay oo hal ragca aad tukatay ood ku guda jirto ayaa salaaddii la aqimay salaadda ma ka baxaysa aad ku guda jirto mase waa dhammaystiraysaa waa dhammaystiraysaa laakiin culamada qaar waxay leeyihiin waxaad dhammaystiraysaa waa haddii hal ragca ay tagtay amaa haddaad awalkii marayso oo markaad xirataba adoo faatixada akhrinaya salaaddii la aqimo waad goynaysaa salaaddaa sunnada waad ka baxaysaa maxaa yeele bilowgiiaad maraysaa waa inaad fariidada haleesho oo salaadda waajibka aad haleesho falaa salaata ila almaktuuba kuriha waxaa la karaahiyaystaa buu yidhi iftitaaxu kulli naflin nafli walba sunno walba iftitaaxeeda waa makruuh attaxiyati waxaa la karaahiyaystaa taxiyat lmasjid in la furfuro markaa la bilaabo warawaatibi iyo rawaatib wagayriha iyo kayrkeed waannaflu tanafulka iyo ku sunnaysiga fii beytihi gurigiisa uu ku sunnaysanayo ayaa afdalu ka fadli badan min almasjidi masaajidka masaladaas axaadiisteedana xalaan soo marnay in gurigu fadli badan yahay wayukrahu waxaa la karaahiyaystaa buu yidhi takhsiisu leylati ljumuca habeenka jumcaha in lagu gaar yeelo bisalaatin salaad salaad gaar oo jumcaha la tukanayo waa makruuh macnaha bidca waa waa xaaraam waa bidca wa kullu bidcatin dalaala wa salaatu rakaa'ibi fii rajabin salaatu rakaa'ib salaada la yidhaahdo ee fii rajab la tukado wa salaatu nisfi shacbaan iyo salaada nisfu shacbaan kala barkii la tukado bidcataani makruuhataani laba bidcoo makruuha waaye buy salaatu rakaa'ib salaad la yidhaahdaa jirto oo laba-iyo toban ragcay ka kooban tahay ay yidhaahdeen alrakaa'ibna waxaa loola jeedaa waa alcataaya alkahiira waa siismooyin fara badan waxay ula jeedaan ay yidhaahdaan qofkii salaadan tukada waxyaabo fara badana ilaahay siinaya xadiid mawduuca oo la been abuurtay oo asal iyo raad aan lahayn ayay ku sheegeen salaadan goormaa lala imaanayaa waxay yidhaahdeen bisha rajab jimcaheeda ugu horeeya habeenka jimcaha ee bisha rajab ugu horeeya bacda almaqrib oo maqribka iyo cishaha inta u dhaxaysa ayaa salaadaasi lala imaanayaa buu yidhi waqtigeedu waa halkaas qofkii salaadaas la yimaadana hadda fadaa'il fara badan waa xadiid dheer oo mawduuca oo makduuba wax ka jira lama arko salaatu raqaa'ib bay u yaqaanaan waa bidca salaatu nisfi shacbaan culimada qaar waxay yidhahdeen waa boqol ragco shacbaan kale barkiisaa lala yimaadaa ayadana bidca waay sheikhu wuxuu yidhi bidcataani makruuhataan alimaamu nawowi raxmat ullahi calayh wuxuu yidhahda bidcataani munkarataani qabiixataani waa laba bidca oo munkar ah oo qabiixoo liidata marka waa laba bidco aad iyo aad u liidata wa kullu bidcatin dalaala bidco walbana waa baadi salaadahaasi marka la tukan maayo mana lala imaanayo habeenka jimcahaana salaad gooniya lagu gaar yeeli maayo والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين